بسم الله الحمد لله مع بسم الله iskale horta waan joogay anigu meesha waxaa odeynaya xildhibaamadan ahaayeen faragelina hadda toosoo muuqato aan anigu arkaayana ma jiro waa tahay bal haddaan ku weydiiyo marka maadaama habkaas wax loo doortay xubno sideed ahna galmudug ka imaanayaan maxay kula tahay in ay uga dhigan tahay galmudug xubnaha ansixintooda iyo dhamaystirkoodaba
hadday uga dhigan tahay xubnahaas waa hadda hooska ahayd aharka sare ka qeybgee dadki ahay waaye dee in maanta galmudug doorasho lagu qabto oo si nabada uga dhacdo oo aan ciidamo shisheeye joogin oo maaragta iyagu amnigooda sugteen way isku tashadeen oo insha allahu tacaalaa waa wax aada u farxad badan runtii wax loogu hambageeyo ilaaha looga mahad celiyo awaayo
waa tahay bal haddaan geesta kale ku weydiiyo galmudug iyadoo hawshoodii ay sidaas u socoto haddana caqabado ayaa jira kala duwan oo haysta oo colaado kamid yihiin kasoo wajahay deegaano badan sida gobolka mudug oo gaalkacyo la isku hayo maamulkii puntland iyo galmudug baa ishayo dagaal xooglihi ka dhexeeya oo hadda la is hor fadhiyaa arrintaa maxay kula tahay ujeedkeeda
horta galmudug iyo iyo puntland wiilasha ku dhimanaa wiilka puntlandna waa wiilkii galmudug wiilka galmudugna waa wiilkii puntland ummadda soomaaliyeedna dad bay ku le-deen ayagaa islaayey yacni gaajay ku le-deen arawaaanay ku le-deen xabaaray ku le-deen yacni dhibaato badan baa ku dhacday waxay u baahan yihiin waxaa hadda joogaayay in in maaragtay aflax lagadhaaf sameeyo laga shaqeeyo dadka arab lasu calooshooda xumaha laga saaro dheer qalbigooda laisu geliyo marka nooada galmudug iyo nooada puntlandba waxaan ugu baaqayaa inay arrintaa u istaagaan iyo dawladda dhexe dadka soomaaliyeedna waa mid isku diin wasku af wasku midab waa abti iyo adeer iyo aysin iyo wax walba isu yihiin marka arrintaas runtii dagaalka meesha ka socdaayo waa dagaal laga naxo waa dagaal ayaan daro waa falxumo labada maamul bayna dhibaatadaas maaragtay aa mas-uulka ah waxaan leeyahay xagga wanaagsan wuxuu hogaamiya xagga qansan wuxuu hogaaminina
waa tahay dhinaca maamulka galmudug oo arrintan siyaabo kala duwan uga hadlay dhowrkii maalmood ee dagaalku socday waxa ay tilmaameen xitaa weerarkan kaga yimaaday dhinaca maamulka ahlusunna waljamaaca ee gudinlaba ka dhacay oo deegaano kale la isku hayo waxay leeyihiin waxaa ka dambaysa maamulka puntland marka arrintaa maxay kula tahay
horta daanu galmudug galmudugaan joogaa meeshaan kaala hadlaa waa xarunta galmudug hadaado waaye runtii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeennadiisana waa kulanay arrimahana waa ka wada hadalnay runtiina dad ka xun oo ka qabameynaya dagaalkaas dhan walbau ka socdo ayay ahaayeen waan uga mahad celinaa haddana maaragtay waxaan ku bogaadinaa oo leeyahay dagaabadaasu siday u istaagi lahaayeen qayb badan ka qaata intaan hadda ka arkana oo ilaahay baa mahad iskale adag rabbi waa uga mahad celinayo
waa gartay maadaama galmudug hadda dhaqdhaqaaq samaynayso oo hor u socod maamulkii laga dareemayo haddana dad siyaabo kala duwan uga hadlay maamulkan iyo tan iyo markii la dhasay waxyaabihii uu qabtay waxay leeyihiin caqabada ugu weyn oo haysata waa dhinaca mucaaradka maamulka ahlusunna waljamaaca ee jooga dhuusamareeb iyo guriceel marka arrimahaas haddii aad eegto iyo maamulkan hadda dib heshiisiintooda wax badan baa laga hadlay tallaab qaadna hadda ilaa hadda ma muuqdo maxay kula tahay sababaha ay ku kala maqan yihiin oo loo midoobi laayahay
markaan waxaan isleeyahay ilaahay baa ahaa waktigii oo qadaray in laisu yimaado oo la heshiiyaa dhiman wax walbana qadarta ilaahay ku dhisan yihiin oo waxaan alla qadarin ma ma shaqeeyaan marka horta in la aaminaado rabaa taas midda labaad waxaan isleeyahay yani dadaalku in lasii wado oo lasii laba jibaaro oon marna ahlu sunnada waxaan leeyahay aysan qolay wax ku raadin oo caqliga suuban iyo shan iyo labaatan sano kadib qolay in wax lagu raadiyo anugu inay khaldan baan qabaa galmudugna saasoo kalaan leeyahay labada qalaba qolayas wax ku raadin ama wada hadlo in layska tirsanaa wada hadal ha lagu dhameeyo saasaan leeyahay anugu
ugu dambayntii haddaan ku weydiyo generaale adigoo aad iyo aada umahadsan labada maamul waxaad la socotaa in ay yihiin dad maamulka galmudug wada leh loona dhisay maamulkaas intooda badanna ku qanacsan haddana kala fikir duwanaansho ayaa jiro siyaasadeed waxaa dhowr jeeroo hore kala dhex galay oo wadahadallo isku dayey dadkana u muujinayay jawi midow ah madaxda dawladda federaalka ah wasiirka arrimaha gudaha kamid ahaa waxaa kamid ahaa sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka jawaari xubno kalaa jiray maxay kula tahay mar walba sababta looga soo noqonayo wadahadalkii oo cid weliba gacanta uga taagatay
anwaaan isleeyahay ana hogaamnimada wax ku darsanaa dawladda dhahay arrintaas boqol kiiba boqol daacad kama ahan dawladda dhahe heshiiskaas waxay rabtaa si ayagu ay rabto inuu u dhaco ee ma rabto si inuu u dhaco dadkaas yani inuu ku heshiiyaan ay ku dhexdhexaadido ayaguna ay maaragtay yani xilo xilal ku bixido oo dadkaas ku heshiiso an waxaan aaminsanahay dawladda dhexe inay tasaas rabin ee anugu aaminsanahay ee ay rabto si ayagu ay rabto in loo heshiiyo saasaana heshiis ku soconaya dawladdu nabad way rabtaa raalliyay ka tahay laakiin si ayagu ay rabto ay rabtaa in nabadda u dhacdo dadka kalena waxay rabaan si ayagu ay rabaan in nabadda u dhacdo marka islaan daradaasaa jirta
maxaa xalku ku jiraa bay kula tahay marka hadda ugu dambeyn ama halka wuxuu ku jiraan isleeyahay dawladda dhexe si ay ayagu rabto in heshiisku dhaha inaysa ka tekerin ee ay ayagu noqoto gogol galmudug iyo hawlsunna gogashii ay ku heshiinaayeen inay noqoto oo wax isu jiijiido oo wax isu tanasulido oo ayagu xilal bixido iyo galmudug maaragtay ay kasoo qaado ay ogolaysiido maahan ay xilal bixido oo wixii kala suurtagal ay bixido oo dawladda dhexe ay gogol noqoto ladaa qolana ay maaragtay isu jiido insaas heshiis ku imaan qabaanu aad iyo aad baad umahadsan tahay generaal yuusuf maxamed siyaad in dhacde abaan mudan